iyadoo nabadda ay ka mid tahay waxyaabaha aadanaha muhiimka u ah ayaa haatan waxaa soo badanaya dhallinyarada ka shaqayso nabadda iyagoo bulshada ku wacyigeliyo ahmiyadda ay leedahay nabadda iyo inay ka shaqeeyaan dalladda nabadeynta ee dhallinyarada degmada kismaayo oo marti ku ahaa barnaamijka horumarinta nabadda ee idaacadda waamo ayaa ka hadlay ahmiyadda ay leedahay nabadda iyo sidaa markaasi looga wada shaqayn karo bacdi salaam magacaygu waa maxamed bil cabdi waxaan ku magac dheerahay faahiye aad baan ugu mahad celinayaa radio wamo su-aashaan aad bay u qiimo badan tahay dunida maanta waxay maraysaa heer in ay ilaaliyaan ama ka doodaan ama ay u diyaar garoobaan inay la dagaalamaan kana hortagaan inta badan climate change ama isbeddelka cimilada balse anaga waxaan soo maraynaa haddadan ayaga cimilada isbeddelka cimilada ay haatan ay marayaan sidaa darteed annagana maanta soomaaliya geeska africa guud ahaanba waxaan maraynaa in annaga minjaha la ishaysto dagaal la sokeeye la is haysto siyaasad qeybaheeda kala duwan laisla minjaxaabinayo gaar ahaan soomaaliyaba ha u badnaato wax ahmiyad weyn ah oo aan saarnay waqti badanna aan ku bixinay ma aysan jirin in aan nabadda iyo aan mar walbaba ka taxadirno nabad la-aanta ama shaqaaqooyinka sababi kara sidoo kaleetoodna maxaa la yidhaahdaa haweenka guryaha ku jiro oo maxaa la yidhahdaa banaanada badanaa aan arkin laakiin xaafadda aan soo dhaafin ayagana wacyigelin nabadeed inay helaan ayaa nabadana maxaa la yidhahdaa iyadana lagu horumarin karaa